assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaanu odayaasha iyo guddoomiyaha gobolka xariir iyo culimaagudiinka waxaanu ugu yeedhnay inaannu tusno cilladdii sababtay in shalayto koob iyo tobannadii markii la gaadhay la waayo anteenka talison oo laga waayo deegaanka buuhoodle sida aa indhahiinna ku arkaysaan taawarkan waa arkaysaan oo indhihiinna idiin macallina dabaylihii shalayta dhacay ee aad u xoogga weynaa ayaa saddexdii salgoodlu ka mid ah oo uu ku xidhnaa diska diskiga noo soo gudbiyo signalka caynaba wuu qalloocsamay qalloocaasina wuxuu sababay in signalkii iswaayo dabeetna googa farabadin yimaado dabeetna anteenkii la waayo sababta ay u fadhiisatay waxa weeye sababtaa aa indhihiinna ku arkaysaan sabab shirkaddu ay gacan ku lahayd ama qasti ka lahayd ama cid kale ku khasabtay midna inaan ahayn baannu idiin caddaynaynaa waxaannu u sheegaynaa macaamiishayadii la khalday ee sida khaldan wax loogu sheegay ee annakana waxyeellada noogu geysatay aad baannu uga xunnay waxaannu nagu caddaynaynaa oo sidaa odayaashu arkayaan maamulku arkayo waxgaradku arkayo kale iyo culimmadu in dhibaatada xag ilaahay ka timiye qadarta ku dhacday inay ahayd haddana sidaa aa arkaysaan raggaa talisom ka socda ee meesha jooga wuxuu ka kooban yahay afar tiim tiim injineer cabdiraxmaan baa wata wuxuu ka yimi laascaanood tiimna shalay baanu buuhoodle ka soo dirno waxaa watay injineer anwar tiimna wuxuu ka yimi burco oo waxaa watay injineer cismaan daroor tiimka afraad hargeysuu ka yimi oo markii aannu siinay warbixinta taawarka qalloociisa waa tiimkii taawarrada dhisi jiray inay iyana wixii ay hadda ka qaban karaan lagu sii meel gaadhi karo ay ka qabtaan ayay u yimaadeen shirkaddu juhdiga intaa leeg ayay ku bixisay in dhibaatadii dhacday xal loo helo marka waxaannu idinka qancinaynaa oo aindhihiinna ku arkaysaan oo macaamiishayada aannu ka qancinaynaa inaanay waxaasi ahayn wax shirkaddu samaysay ee waxaa qadarta ilaahay ku dhacay uu yahay macaamiishayadana annaka midabna nooma kala laha degaanna nooma kala laha macaamiishayadu waa wada macaamiil wanaagsan waa wada raali gelinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu